maamulka dowlada hoose ee degmada guraceel ayaa sheegay in xaalada amni ee magaaladaasi ay tahay mid degan ganacsaduna ay si xora ah ay ugu ganacsadaan gudoomiyaha amniga ah ee maamulka dowlada hoose ee degmada guraceel bahadle sheekh xuseen diirshe oo la hadlay radio daareer ayaa xusay inaan si jirin wax cabsi ah oo la xiriira amniga islamarkaana bulshada iyo ganacsaduba ay si nabad ah ugu nool yihiin magaaladaas ayna xilligay doonaan ay ganacsigooda furaan sidoo kalena ay xidhaan niho waa dareemi kartaa dee meel bulsho badan iyo magaalada intaasoo deegaana hoos timaado kiisas ma laga weynaayo kiisaskaasna badanaa waa laga hortagaa wixii markaas uun dhacana kadabatag iyo xalka gaariisaan ku samaynaa way iska jiraan kiisas yaroo iska fududoodo iska burcada iyo waxyaroo guryo u dhaca iyo waxyaroo taleefon wax noocaasa maane ee wax kaloo bablicaalaho dhacyo boob ah oo deegaankan ka jira ama laga yaqaano ama qaab mooryaannimo dad u shaqaysta deegaankan kama jiraan deegaan amnigiisa aad looga warqabo waaye xilliga jaarna macnaa ciidamo qaas ah oo roondeeya oo taliska booliska iyo ciidamada nabad sugidda ee degmadaba intaba ay shaqeeyaan ayaa arrintaas ku howlan dee annaguna amni ahaan iyo maamul ahaanna dee waan aadaan iyo bulshada iyo ciidamada iyo iskugu xirannahay marka arrintaas waxaan u malaynayaa wax walbana dadku way arkaan dhinaca kale gudoomiye bacadle ayaa sidoo kale ugu baaqay ganacsada inay kaalin ka qaataan sugidda ammaanka ah isagoona ku dhiirigeliyey in goobahooda ganacsiga ay ku rakibaan kaamirooyinka ammaanka si looga hortago khataraha amni ee dhici kara mustaqbalka sida uu sheegay waxauna intaa ku daray inay wada shaqaynta bulshada iyo maamulku ay muhiim u tahay nabadda iyo xasiloonida guud ee degmada guraceel niyo waa mahadsantaa niyo siisan kaamiradaas dadka ganacsatada oo laamiga afyaalaha degan dad badanna waan ka wacyigelina way ku xirteen dad badanna waxaan rajeynayaa waan ku maqannay dheheen mar walbana waan kala hadlanaa oo sababtoo ah dee amniga iyo waxyaalaha kadiska oo dhacaya ay siisa kaamirada ka qayb qaadataa wax qorshaana waa nooga yaalaanoo dee waxaan rabnaa adeertan qorshooyin badan oo magaalada horumarkeeda oo sida in tarloogya la dhigo iyo wadooyinka iyo howlahaas laga shaqeeyo waxyaala badan baa maamulka oo u abdhiidgaraysantao rabaa inuu oo qabto marka insha allahu tacaala waa arki doontaa waxyaalo badan oo isbedela oo qurux badan insha allah qaarastaa heer qunaceel sida aa u taxadari jirteen oo amnigiina aa uga shaqey jirteen dee oo aadina amniga iyo maamulka aa ula shaqey jirteen aa ku mahadsantihiin waxaana rajeynayaa in intii sii laba jibaartiin iyo dhammaan galmudug iyo soomaaliya dhan waxaan u rajeynayaa amni iyo waara iyo xasilooni waarta gurceel ayaa ah ka mid a magaalooyinka galmudug marka la eego kuwooda ugu dhaqdhaqaaqa badan markay timaado dhinaca ganacsiga iyadoona magaalada ay ka jirta saxmed ballaaran oo dhinaca ganacsiga